dadku waa furaha ahmiyadda koowaad kobaca xilli hore ee carruurta carruurta waxay ku baran karaan sahaamin shakhsi ah laakiin ma jiro wax lagu beddeli karo macaamilka aadanaha sabiyadu waxay ugu fiican yihiin barashada marka ay foolka fool tahay tusaale ahaan cilmibaahisyadu waxay ogaadeen qaabka macaamilku sameeyo sida ilmaha sagaalka bilood jira u barto codka luqadaha qalaad sabiyadu waxay ka bartaan codadka qalaad macaamil toosa laakiin kaamay baran codadka daawashada fideoga ma la yaabta natiijooyinkan maxaad ugu malaynaysaa inay carruurta uga barteen macaamil toos ah laakiin ayna uga baran fideo hal suurgalnimo waa macallimadda foolkafoolka ah waxay sahmaayxaysaa kayaysi qaanqaarku wuxuu kaga jawaabi karaa wakhti xaadirkaas waxa ilmuhu qabanayo ama dhahayo waxay eegi karaan halka ilmuhu eegayo ama calaamidiin karaa walax cusub laakiin marka ilma uu daawado fideow qofka shaashaddu lama macaamili karo habdhaqanka ilmaha ama siin karo tilmaamaha bulsho ee qofka toos ula joogo uu siin karo ilmaha